kanaalka wararka alkataayib ayaa baahiyey qaybta shanaad ee muuqaalada taxanaha ee mashruuca qaybinta sekada xoolaha ee sanadkan kun afar boqol afartan iyo lix muuqaalkan oo soconaya qadar saddex daqiiqiya sikimo ayaa waxaa lagu soo bandhigayaa sidii sanadkan sekada xoolaha loogu qaybiyey deegaanka yowkooyow ee wilaaya islaami ah bakool filimkan ayaa kasoo muuqanaya xoole aad u fara badan oo uu maktabka diiwaanka sakawaadka xarakada mujaahidiinta al-shabaab siinayo fuqarada iyo masaakiinta deegaankan kuwaasi oo isugu jira geel iyo ari
شوقا فجادا وأحلام الأماني تشب بنا اتقادا
ugu horeen waxaa muuqaalka lagu arkaya dadkii nasiibku yeeshay inay helaan geela waxayna ka hadleen shucuurkooda farxadeed ee ku aadan sekada la siiyey iyagoon u mahadceliyey xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo dadkii la baxay xoolaha maylabay magaaye cabdiraxmaan cabdi ibraahim mursal neef geela ee la oosii manaha zakawaadkii gurba'a yarleysi insha allahu ilaahay ka mahadsan muslimiintii zakida hambatii dadkumad ahaay neef kasa ilaahay inku nasiibi mujaahidiinta meynka do'aayay ini garanteed guula laka dhake gaaladaa la jibi bismillaahi anoo sheekh cabdullaahi sheekh alufleeraw alxamdulilah geeka zakaadii ilaahay waajibey ini dadkana laaku qaado hatana masaakinta dhakanagu siyeysan fadhinqiibi ilaahay sheegana ninqiibi yahay alxamdulilah ilaahay ka mahadsan sumabacdiya mujaahidiinta ayaa ka mahadsan ilaahay galantiya korkaweela ana nasiib mahayn dhaway gaal alxamdulilaahi ilaahay dadkii dhiibini barakaay dhankii lahuqaadan barakaay ilaahay ba subxaana wa tacaala khuduu min amwaalihim sadaqatan tudahiluhum watuzakiihim eri insha allahu gaalahay dhaway mujaahidiinta alxamdulilaahi eeda aan ka mahadsanyin wabilahi towfiiq salaamu calaykum waraxmatullah markanna qaar ka mida dadkii nasiibku yeeshay inay helaan ariga ayaa iyaguna shucuurkooda farxadeed ka hadlay iyagoona sila mid ah ugu mahad celiyey xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo dadkii la baxay xoolaha sakada magaaga idowmaal alayhudowlilaere geeka miilingmayna ninka qiibiyay olay zakadi mujaahidiinta ciidamada mujaahidiinta ninka qiibiyan miilingmay baa la eesiyaybaa shan neef oo iring ah way baan ka mahad celiyey mujaahidiinta ini galantiyo koraata gaalada ashaadulo dirirka ini hoos yaalan ilaahay taasaa ku barye muuqaaladan ayaa ah kuwa taxano ah waxaan horey loo baahiyey afar muuqaal oo lagu soo bandhigayo mashruuca qaybinta sekada kuwaasi oo laga sameeyey deegaanadii degmooyinka dhaca wilaayaadka jubbada hoose iyo bakool